bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh hamiinfayda dhugunsidyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsansinhayta hookayaga guud ee qaramada midoobay iyo weyba uusige ka hadeeray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee weyba uuse ciidamada ka amara inta sidanka dhaqsiga badanya u furan jidadkan hiran shabaab wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybaya ku hadalay canshuuraadka laku qaado ganacsatada magaalada baydhaba taliyaga taraafikada gobolka baynooyba uusa amar ha ka rogayay baabuurta ka shaqaysadaasi magaalada baydhaba al-shabaabna way bayaaf duubatay odayaalka noolayeen gobolka shabeellada dhexe akhbaaraadka banaanka dhugunsidyaal weyba ku mid aha madaxweynaha maraykanka donald trump iyo markii lamaad ha ka rogay xayiraada dareerka dhalalka muslimiinta ee ku midata soomaali iyo weliba maleesiya iyo kuuriyada waqooyi oo xayiraado iskordhikeen
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsidyaal hamiin fayle hamiinimo talaada warbaanaha galahayda taaragdan iyo ka-eedada toddobada bilo saddexaad maarso sanadka labada kuntum iyo toddobada ka dhowaada warkii ofisanga wafduusa hogaamiyaha iyo xogayaga guud ee qaramada midoobay iyo weyba usige kaaderay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay faahfaahinta warkan weyba neen haayeb cabdulaahi nuur aadan jecelowa wafdigan uu hogaaminayey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio gutores ayaa barqanimadii maanta soo gaaray magaalada baydhabo ee xarun goboleedka baay waxaana garoonka diyaaradaha shaati gaduud ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan xildhibaano iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres asalaan sharaf garoonka diyaaradaha kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada sektarka saddexaad ee amisom intaa kadib waxaa loo soo gelbiyey wafdiga xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres aqalka madaxtooyada wuxuuna kulan soddon daqiiqo oo albaabada u xihan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda iyo abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya markii uu kulankoodii soo idlaaday waxa ay shir jiraad ku qabteen ilinka hore ee xarunta madaxtooyada waxayna ku faahfaahiyeen waxyaabihii ay shirkooda kaga soo hadleen wafdigan imaashihiisa maanta oo maanta yimid asigoo u yimid waxa soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolladan dhibaatooyinkan ka socota inay ogaadaan way maqleen wayna ogaayeen laakiin haddana inay indhahooda ku arkaan ay dadka la qaybsadaan runtii waa ka soo wada hadalnay ummaddan dhibaatada ku jirto dhimanaayo oo rafaadsan oo daawo la'aanta iyo nabad la'aanta iyo raashin la'aanta iyo ismar la'aanta iyo jididka ka xihan intaba waa ka wada hadalnay ilaahay baa mahad iska leh runtii waxaan aaminsannahay mar hadduu asiga yimid oo ummadda uu arkay xaaladda lagu sugan yahay waxaan aaminsannahay in wax badan laga qaban doono caalamkao dhanna waa u mahadcelinaynaa dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay ka wado ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta jiro annaga waxa ugu horreeya oo maanta aan u baahannahay waxa waaye dadkayaga dhimanayo oo baahida u dhimanayo cudurka u dhimanayo in lala soo gaaro kaalmo bani aadan
where unfortunately the drought uh, is having more terrible consequences, putting people in a very, very difficult situation. This is also the area where diarrhea and cholera have been uh, threatening the population. And uh, it is absolutely essential that the international community supports, gives the financial support that is absolutely essential to make sure that working together, the local government, with the national government, the uh, local authorities, the UN agencies, the NGOs, the Red Cross, Red Crescent movement, working together and using the capacity that we already have on the ground.
waa markii u horraysay wafdi heer caalami ah oo caynkan oo kale ah uu yimaado magaalada baydhabo tan iyo intii la dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyadoona tani ay ku soo beegmayso xilli saddex dhibic sagaal milyan oo soomaali ah qarka ay u saaran yihiin macluul ay sababtay abaaraha baasan ee ka jira guud ahaan dalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed shariif xasan oyba uuse ciidamada ka amara inta sidanka dhaqsiga badan iyo unfuran jidadkan hiran shabaab iyo odeegaanihii degmooyinguusu ku armew maamulka koonfur galbeed soomaaliyeed miilan go-doon sangal-shabaab iyo maamulka koonfur galbeed weybouse ka baaqay howlgal reedlanka furow jidadka go-doonsanga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shareef xasan sheekh aadan iyo weybouse ku hadalay xaalada amni gaar ahaan jidadkan hiray shabaab ee koonfur galbeed weybanuuse ciidamada dowladda ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed ooyo garab ku helayahan midooda afrika ee amisom ka baaqay anti jidadka iyo unfuran bulshada reer koonfur galbeed oo abaarta ka saamaytay deegaanada go-doonsanga wayna rajeeyey inay jidite furman dhibaato dhiyaasi abaar dhiyaasi laakiin abaartun way abaaro kale dhibaato ku tusinagtay ummaddii habsi kor ku furma ka jiraan waa in jidite lan fura amisom iyo dowladda soomaaliyeed ciidanka militariga booliiska jidite inay furaan ummadoon jidite lan fur ummadu iska dareertay ma jira meeli walayaal meeli kale mana qaado karo marka mushkilad jirta taasu taasu in waliba odsadayha dadka dhan inay garbo isqabsadaan sidii jidite layn furfa hadalkan shariif xasan iyo weybowse kooyaya xillo bulshada kanool koonfur galbeed islamarkaadna abaarta saameeytay iyo injarna sallanka gurmudow maadaama jidadka qaar yoon hirayin shabaab wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weybaya ku hadalay canshuuraadka lagu qaado ganacsatada weyba faahfaahinta warkaning haya xasan cali daawud sheellara wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed sheekh xasan ibraahim lugbuuriye mayba-use sharjarayd usaka gobod hafisiyiki sheegay maalintuun in tuman ishanta bilitan maarsa iyo qaado doonaan canshuur oonay ku duwintii hore oo la qaada jaray wasiirka iyo mayba kale use sheegay ini waryaabo dowladayo ka faanayaan iyo iyin canshuurta haddii lang maamulo sifayla waa sidii usa hadalka andhiki koonfur galbeed oo mayla eraayay diyaaradii barnaamijsa lagu qaadaw mayla eraayay canshuur laguku qaadaw dalkan taas oo mayla eraayay dadaal dheer system shay lahangmari maadaama dawladii shaqeeyo korna canshuur la-aan ini lagu qaado dalkan canshuur lagu qaado canshuurihii horey liin qaada jari canshuuro ku bedelan canshuuraha may waaha intii hata ku hor haytay intii koonfur galbeed la dhisi canshuuraha la qaaday wadada keliya yahayd hata wali in insii gudubna fadaane in canshuurihii la goradaay lagu qaada jiray ganacsatada dukaamada shirkadaha xawaaladaha bengiyada goonoliley dhammaan intiiba canshuuro ka waajibtay shaqaalaha ini un mayl raaybalaaw yaa ujeedadaana ata insha allahu wali fadaanaha ini taasayna walbadan ha ka kordhiido horumarka dalka ha ka kordhiido yaa rajeeyana ilaahay hooba eroon way fadaanaha ini ganacsatada canshuurta ka waajibtay dowlada canshuur laanma shaqeeyo korto dowladna haddii la ero dadweynaha waay isu maylarahay dowlada luwaaji ee ka dhaqaaqas marka ganacsatada wali fadaane ini dadka canshuur bixiyaasha caalamka ka faane aan canshuur biyo ahaa ayaa aree ka faane dadka maylarahay horumari dalsho wali ka hormaray canshuuryo biyeen marka ganacsatada wali fadaane ini canshuurtii waajibka ka hayti dalkashoo ini laka hormari hayti ini biyaan jadwalkaas wasaaradda samayti sidii liin qaada lahaay iyo wali laka qobda lahaay i horumarka dalka may la raayay sidii liin tiigsida lahaa canshuuraha iyada dhowaan yahaydi markii uu saxaraga ku jari madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya bangiga dhexe ee koonfur galbeed Soomaaliya oo lanku tiragalay in laka aruuri dakhligaha galaw dowladda koonfur galbeed taliyaga taraafikada gobolka baayo weybowse amarha ka rogay baabuurta ka shaqaysidaasa magaalada baydhaba xillo baabuurta baydhabo iyo idin haano eetanka qulqulahayan guda magaalada tan baydhaba iyo taliyaga taraafikada gobolka baay mayow sheekh mukhtaar weybowse ku hadalay baabuurta taargalaante weybanuusu sheegayn muddo tuman beer gudaasha iyo iska diiwaangeliyana
lahayn kaarkii geysa aan lahayn oo magaalada ka shaqeeya waqti badan una sheeg gaari gacan geeya ana tareen geeya way fadhoya baabur geysa ay kaarkan lahayn ani faydo lu ku bilaw saatan muddo gaawa ala sey muddo maala mooda fasaa gaba kuma kaas maala mooda hoo bilinood baabur kaarkii ki geysa aan ko farda jan lahayn dibay roo soo rafa baa bilay baabur li allah baabur li wala geysa farda baabur li san baabur li san la laba to fer ma guido kor maana gala ma maana gala do mayow sheekh mukhtaar taliyaga taraafikada gobolka baayo weybowse kaloo carabka ka adkayay anti baabuurtiiyo taargalaan ee laka dhex araga magaalada baydhabo antiyo sharciga la tiigsadayana baabuurta waan sheegane oobayo hadii duugan gelin aawase bajaaja taasoodia waa bukumay bajaajan jiide aan jiide hoogan isugan gelin fadigoona bajaagay bajaaj waa taa bajaaja kale ee baabuurta ubiye kale baabuurtan isku duulan jireen ama fiisha taraabtan isku gelin ama wasaaradda gaadiidtan isku duulan aan isku duulan gelin walaa ila kula maasaba qof mucaashada ma emarkan ka horeydi taliyaga taraafikada gobolka bay hadallo noocan oo kale usaakuweera dhawaanyaha ite markii taliyaga usu sheegaynta ciyaalka yar ee wadaayeen bajaajada iyo kuma mnuucayaan waana iyo haddaan muuqato tomeeliya iyo hadda suranta hadalkan yarlan ogayna walyaabo haddana isku bedeli doonta wasaaradda baabuurta ee koonfur galbeed soomaaliya meel warkaas ku dhugunsada aytaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha maraykanka donald trump iyo mar kale saxiixii wareegta la kaxayirow dareerka muwaadiniinta muslimiinta ee ku jeeda lidal ooya ka jarta soomaaliya xayiraadan dareerka muslimiinta iyo ee markii lamaad uu saasaara donald trump kureed markii xayiraadii koowaad iyo lalahayeen maxkamada federaalka iyo racfaanka ee dalkaas maraykanka wareegtadan cusub iyo muuqad inti qodobo laku bedeli wareegtadii hore way bana liiska dalka xayiraada laku saaray ama laku biyay wadanka iraaqa dhitada le xayiraada hadda la saaraya waybayo shal iyona soomaali yemen suudaan liibi syri iyo iraan dowladda iraaq oyana hore aan ku mid haytay dalalka laka dari wareegtadii hore iyo toddobaadyadii lahadhaafi tallaabooyin qaadasi baarlamaanka dalkaas iyo ood aan qaadan intii dowladda iyo jawaaba andhakanta tan donald trump iyo kubiida haddii wareegtadan mar kale dhahka dara wasaaradda gaashaandhigga maraykanka iyo arrimo banaanka iyo ololo an galeen anti iraaq laku saara liiskan maadaama wadanka iraaq iyo hadda ka suganyiin ciidamo maraykan eh oo ku qayb qaadahayan la dagaalanka kooxda daacisha dhidna kaleed wareegtadan cusub iyo la sheegay intee dhaqan gali doonto tum ii lita bilan maarsa taas oo ku duwan wareegtadii hore oo si degdega laka dhaqan geli waybaa laka sheegay wareegtadan cusub inti dadka hore aan haysideen fiisada ama sharciga deegaan deegaanada lanka hor suruma korna dareerka saas oo kale ballaha ka saaray wareegtadan xayiraada ee qodobkii sheegay intii dadka haystaan diinta kirishtaanka ee dalalkaasa ku jeeda intii oo si gaar eh ogolaansho lansiyow arrintaasoo hore lanka sheegay oo ee cunsuriyeen dhinaga diinta e qaybna ku ee diidmadiid maxkamadda maraykanka kala hor surantay xayiraadii hora wasaaradda cadaaladda ee maraykanka iyo sheegay intii wareegtadan cusub yeeta to sharci eh oo iyo rajeeyahayan inti wal aqabade iyo aan ka sheegno maxkamadda maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump iyo shalay helowsa saxiixay wareegtadan diin intii xafiisyay ka casuma saxaafadda usoona ku obsagaba intii su-aalo weyn iyo weydiyaana anka dambayntiina dowladda kuuriyada waqooyi oo ku dhirafan baaritaanka ka dareer wadanka maleesiya ee dilkii kim jong nam oo ndhadhaladii hogaamigii dalsho iyo hasaari amare muwaadiniinta ndhaladii maleesiya ee ka sugan dalkaas intiyo miilaasan ku baha kornaa go-aankan hakubahi kuuriyada waqooyiya weybaya subiin uun ku jawaabtay xukuumadda maleesiya oo sheegtay intii tallaabadan aragaasa antii kuuriyada waqooyin halaalatay antii afduubatay dadkan dhaladii maleesiya ee dalshe ka sugan muwaadiniinta reer maleesiya ee ka sugan kuuriyada waqooyi iyo la sheegay intiyo deerayaan tum-i kow qof oona iska jaran shaqaalo safaaradiyo saraakiilan shaqeeyo xafiiska u n t iyo qoysasyo ra-iisul wasaaraha maleesiya usuna sheegay inti xayiraadkan lamid e kor saara doono muwaadiniinta kuuriyada waqooyi ee ka sugan maleesiya intii wadan shoon ku bahaana xukuumadda maleesiya fadahayd intii lahangacan geli saddex qof oon dhaladan kuuriyada waqooyi oo laka tuhunsanyiin antii oo kalug lahayeen dilkii kim jong nam waxaana soo la sheegay intii oo ka dhuumaalaystahayan safaaradda kuuriyada waqooyi kaleeta magaalada kalalambuura warkii isin kula dareertan dhugun sidayaal hamiinimadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkeege warkaan anshuur ismaail axmed eesin la dareer siyaasi qayli oona farsameeyay dhugun sidayaal asaabtii warkoo kala qayb qaataan mahadnage isina ka mahadsantin dhugun sidowka warkan hamiinama